waan ka xumahay askarigaasi inuu milo ciidankan amisomtaba kuma jiro waa sheeganaya waxaan sidaa uleeyahay ciidanka amisom dhammaantood waxay horta soo maraan tababar loogu sheegayo ujeedada laga leeyahay soomaaliya wuxuu askariga shaqadiisu ay tahay nidaamka lagu shaqeynayo iyo siyaabooyin badan oo loo tababarna waa jiraan laakiin waxaan u malaynayaa fikradaasi fikrad aada aan uga xumaanay weyaan waxa uu sheegaa askarigaasi in dhaqaale fara badan ee ciidamada howlgalka amisom uu kasoo galo sidaasi la-aligeedna aysa dooneyn in al-shabaab ay meesha ka saaraan haddii ay dhacdo inay meesha ka saaraan dhaqaalaha mushaaraad iyo gunooyinka kasoo galaya ee guud ahaanba baabi'i karaan marka waxaad leedahay arrinkaas waxba kama jiraan waa arrintaasi wax maskaxda galaya maaha waxba kama jiraan anigu uma malaynayaba ninkaasi inuu askari ciidanka ka tirsanaa u yahay hadduuna jiranayn ma jirtaa in dhaqaal ahaan ciidamada amisom ay qaataan lacag ku dhadhow kun iyo dhowr boqol oo dollar marka loo eegana ka shaaraad badan ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa militariga waa laba arrimid oo laisbarbar dhigi karayn mid waa ciidan caalamiya amba ururka africa ka socda mandate caalamiya ku jooga dowladda soomaaliya ciidamadeedu waxay qaataan iyo nolosha ay ku nool yihiin waan jecel lahay inaa horumar ay gaadho maanta laakiin waxaan la sheegayo waa arrin aad aan uga xumaanay weeyaan degmooyin ayaa gacmihiina kusoo dhacay oo ciidamada howlgalka amisom iyo kuwa dowladda soomaaliyaba ay la wareegeen kuwo kalena weli gacanta al-shabaab ayay ku jiraan gobolada koonfurta qaarkood marka maxaa idinkaga qorshaysan goboladaasi ama degmooyinka ku jira gacanta al-shabaab
qorshaha iyagu waa cad yahay qorshaha iyagu sanadkan waxaan rajeynaynaa in sanad horumar leh sanad nabadgelyo leh sanad caafimaad shacabka soomaaliyeed u leh waxaan doonaynaa dhammaan meelaha aan qab joogno inaan nabadooda xaasirino halka aan doonayno inaan gaadhnana inaan ka wada saarno wixii nabadda soomaaliya ka horjeeda waa tahay afhayeena waxaa jirta in qaar ka mida dadka shacabka ee degan goobaha lagala wareega al-shabaab ay marka hore sheegaan in nabadgelyo noocee doontaba ha ahaatee ay haystaan dadka rayidka marka ciidamada dowladda iyo kuwa kale howlgalka amisom ay la wareegaanna ay timaado ammaan darro ay ka mid tahay qaraxyada ayaga lala beegsanayo saameyn ku yeesha marka maxaa idinkaga qorshaysan amniga deegaanada aad gacanta ku dhigtaan
qorshaha iyagu horta waa ku wada jira waa ku ay dowladda federaalka soomaaliya ay uhorseedayso annaguna aan ku taageerayno sida ugu caqli badan waxaan jecel lahay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan meelaha cadowga laga qabsaday waxaan jecel lahay inay halkaasi nabad tii ay haysteen tuka qurux badan inay helaan tuka caafimaad badan tuka horumar badan tu waayeel iyo ilmaba lagu raaxaysto waxaan rajeynaynaa inaa shacabka soomaaliyeed halkiisii uu kusoo noqdo soomaaliya soo toosto waan garanaynaa dhibaatooyinka barkood inay jiraan waxaan u yeedhaynaa gargaar wixii noo geysanayo ee caalamka ka socda hadday enjiyoyaal tahay iyo international community-ga wixii u gargaaraya soomaaliya aad bay maxaa la yidhahaa meelaha barkood dowladda turkiya way timid u n ka xubno ka socda way yimaadeen hawluhu wallahi si fiican bay u socdaan nabadgelyada mar ay kaga rayn doonto sidanaa wadno ma jirta baan u malaynaya laakiin nabadgelyada ugu weyne waxay ku jirtaa gacanta shacabka soomaaliyeed waa tahay dad badan xasaasiyad durbaba waxa ay ka muujinayaan ciidamada etoobiya ee howlgalka amisom iyagu qaybta ka ah marka sidee bay ciidamada etoobiya ula xisaabtamaysa amisom haddayba dhacaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ama dadka rayidka haddiiba ay geystaan
shacabka waxaa jirtaa in fikrado gaara ka haysta ciidamada etoobiya laakiin ciidamada etoobiya markay xuduudkooga soo dhaafeen waxay yihiin ciidamada amisom xisaab gaara oo dawlad kasta magaceeda iyo sharafteedaba taaban doonaa waa jirtaa haddii xadgudub kale laga sheegto shacabka soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa inay dawladda federaalka ee soomaaliyeed ay u baahan tahay maanta wadajir lagu gaadho horta nabadda horumarkuna waa iska imanayaa haddii ilaahay yidhaaho